جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warkaa subax ee idaacadda islaamiga al andalus qodobada aad ku maqli doontaanee warkeena subax waxaa ka mid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saartay howlgal qorshaysan oo lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsan cadowga allah qaraxyo khasaa'ir lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka kala dhacay wilaayaadka gedo iyo shabeellaha hoose wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ka hadashay duulaan ciidamada saliibiyiinta maraykanka iyo kuwa ridada ay kusoo qaadeen deegaano ka tirsan wilaayadaas maleeshiyaadka dowladda ridada imaaraadka carabta ayaa faarujiyey gobollo ka tirsan dalka yemen siyaasiyiinta mucaaradka ridada ayaa shirka dhan ah madaxa kooxda ridada soomaaliya ku yeeranaya magaalada garowe ee xarunta maamulka ridada puntland mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayada islaamiga hiiraan ayaa kulamo wadatashi ah la qaatay bulshada ku kala dhaqan deegaanada mukayla iyo ceelware ee wilaayadaas wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo kasoo baxay safka murtadiinta bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ee gedo ayaa si adag uga hadlay aqoonsi ku-sheega maamulka sahyuuniyadda yahuudda uu siiyey maamulka ridada somalilan
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subax isniin ah taariikhduna ay tahay lix iyo tobanka bisha rajab sannada kun afar boqol toddoba iyo afartanka hijiri intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeena subax iminkana isagii oo fidsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bayaan ka soo saartay howlgal qorshaysan oo lagu dilay sarkaal sare oo ka tirsan cadowga allah sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo bashiir muxiidiin abu ayman bismillaahi araxmaani araxiim war-saxaafadeedkan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta xarakada al-shabaab waxaa cinwaan looga dhigay mujrimkii ka dambeeyey xasuuqii jamaame oo la khaarijiyey shan iyo tobanka bisha rajab sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartankii hijiri kuna beegan afarta janaayo labada kun lix iyo labaatanka ciidamada mujaahidiinta ayaa howlgal qorsheysan oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ku dilay sarkaal sare oo ka tirsanaa caloosha dushaqaystayaasha maraykanku leeyahay ee loo yaqaano danab sarkaalkan oo lagu magacaabi jiray korneel ibraahim ferey ayaa la beegsaday xilli uu ka soo laabtay weeraro shaadaladiirnimo ah oo ay xalay ciidamada saliibiyiinta maraykanka iyo murtasaqada danab ay ku qaadeen deegaanada lagu maamulo shareecada allaah ee wilaayaadka islaamiga ah halkaas oo ay ku laayeen dad shacab ah murtadkan ay mujaahidiintu khaarijiyeen ayaa ahaa taliyihii ciidanka loogu yeero danab sbishal wuxuuna ku lug lahaa xasuuq iyo gabadfalo loo geystay shacab muslimiin ah oo lagu bartilmaamaysaday jubbada hoose wuxuu si gaar ah uga dambeeyey xasuuqii shan iyo labaatankii jamaadul awal kun afar boqol toddoba-iyo afartankii ka dhacay degmada jamaame ee lagu dilay dad ku dhow shan iyo toban ruux oo shacab ah oo u badnaa dumar iyo carruur laguna dhaawacay sagaal kale war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu yidhi howlgallada afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay jubbada hoose waxaa sidoo kale lagu dilay lix murtad oo kale oo ka mid ahaa sarkaal taliya urur ah howlgalka lagu dilay sarkaalkan ashaadala dirirka ah wuxuu aargud u yahay qof walba oo muslim ah oo dhibano u ahaa gumaadka siliibiyiinta maraykanka iyo murtasaqada danab ay ka geysteen wilaayada jubbada hoose wuxuuna fariin cad u dirayaa murtad walba oo ay kufaarta siliibiyiintu u soo adeegsadaan dhibaateynta shacabka muslimka ah sandareertada liidatana ku beddesha la dagaalanka shareecada islaamka taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu bogaadinayaa halyeeyada islaamka ah ee fuliyey howlgalladan jihaadiga ah ee lagu laayay saraakiisha riddada ah waxaan leenahay allaha aqbalo jihaadka ribaadka iyo nafurka aad ku difaacaysaan ku dhaqanka shareecada allaah iyo badqabka shacabka muslimka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo sahaayinada iyo dabliilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay dhulalka muslimiinta ka saarayso cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa ay diinta dhammaanteed allah keliya u sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
qaraxyo khasaa'ir lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka kala dhacay wilaayaadka gado iyo shabeellaha hoose qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka yaaqbiri weyne ee wilaayada shabeellaha hoose ayaa lala egtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad ka tirsan riddada waxaana qaraxaas ku dhintay saddex askari waxaana sidoo kale ku dhaawacmay saddex kale dhanka kale wilaayada gadow qaraxay mujaahidiintu ka fuliyeen xalay gudaha magaalada baardheer ayaa lala eegtay guri ay ku sugnaayeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana qaraxaas ku dhintay askari murtad ah oo lagu magacaabi jiray siyaad diglaawe waxaana ku dhaawacmay askari kale oo lagu magacaabo deeqow wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ka hadashay duulaan ciidamada saliibiyiinta maraykanka iyo kuwa riddada ay ku soo qaadeen deegaano ka tirsan wilaayadaas cusmaan axmed duubow ayaa ka waramayaa iyadoo habeen hore weerar ruumaaleesi ah oo laga hortagay ay ciidamada saliibiyiinta iyo murtadiinta ku soo qaadeen deegaano ka mid ah wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waxaa arrinkaasi ka hadlay sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ugu horeyn waraysiga waaliga ayuu kaga hadlay ujeeddada ay cadowgu ka lahaayeen in ay weerar ku soo qaadaan deegaanada nabdoon ee lagu maamulo shareecada islaamka iyo sida ay ugu hortageen ciidamada mujaahidiinta ujeeddada cadowgu uu dhulka muslimiinta shareecada ilaahay lagu dhaqmay u soo weeraray way iska caddahay waa in dadka muslimiinta qalqal la geliyo waa in diinkooda lala dagaalamo waa in loo diido nabadgelyada iyo amniga ay haystaan ilaahina subxaana wa tacaala horuu inoogu sheego walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istataacu yuu ilaahay yidhi mana awoodi karaan ilaahay idinkii inay muslimiinta dhulkooda qabsadaan ama diinkooda ay mataqaanaa ka celiyaan ma awoodi karaan maqsadka laga leeyahay ugu weyn waxaa weeye ummadda muslimiinta in diinkooda lala dagaalamo amnigoodana la burburiyo shareecada ilaahina lala dagaalamo weeye taana waa midda ay saliibiyiinta caalamku isu bahaysteen oo usoo baxeen murtadiintan soomaaliyeedna garab iyo gaashaan ugu yihiin la dagaalanka shareecada ilaahay mar kale waaliga ayaa ka hadlaya khasaarihii maleeshiyaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii ay soo qaadeen iyo saraakiishii laga dilay cadowgaas khasaaro fara badan yaa gaari eria hargeysa yare gaariyaa looga qarxiyey gaariga ayay ciidankii saarnaa meesha dhimashadii dhaawac ayay ku noqdeen markay dib u noqdeenna jidkaa loo galay sargaal ka mid a saraakiisha ciidamada danab qaybta sbeshaal danab la yidhaahdo haysta ayaa isaguna meesha ku baktiyey sargaalkaas aad ogta wuxuu ka mid ahaa raggii jubbada hoose khaasatan magaalada jamaame dadkii muslimiinta ee ku noolaa dhibaatada faraha badan u geystay dad badanoo muslimiina barakiciya dad badanoo muslimiina dilay sargaalkaas wuxuu hadaf u ahaa ciidamada mujaahidiinta ahdaafta koobaad yuu u ahaa bifadlilaahi waraxmatihi howlgalkan hargeysiyarey oo xalay uu fuliyey markuu kasii noqonayay ayay mujaahidiintu dhexda u galeen ilaahina wuxuu qadaray subxaana wa tacaala meesha inuu ku halaagsamo shartiisa iyo makrigiisana ilaahay ummadda muslimiinta ka kaafiyo ugu dambeyn sheekh cali darwiish ayaa bulshada wilaayada ugu baaqay inay la dagaalamaan cadowga doonaya in uu burburiyo nabadda ay haystaan bulshada iyo ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan ku jirnaa halgan iyo dagaal waxaan la dagaalamaynaa cadow ilaahay iyo cadowgeenna waxaan rabnaa insha allahu tacaala midnimadeen inaan ku dadaalno cadowga marka lala dagaalamayo dadka muslimiinta waxaa laga rabaa dagaalka inaan wada galno oo qof walboo nagamida kaalintiisa uu qaato midkii maal bixin lahaa ka naftiisa geyn lahaa ka ducaynayo nin walba kaalinta uu ka leeyahy inuu jihaadka ka qaato ayaan muslimiinta u dardaarmaya guud ahaan gaar ahaana dadkii xalay dhibaatadu ka dhacday korkooda dee wixii idinku dhacay waad aragtaan oo cadowgu idiin geystay oo dhibaato intaa la egoo dhimasho iyo dhaawac iyo hanti la baabi'iyey iyo dad laydinka qaafashe leh sidaa darteed waxaan ugu baaqayaa dadka muslimiinta inay marada dhexda ku xirtaan oo cadowga ilaahay la dagaalamaan mujaahidiintana garab ay u noqdaan maleeshiyaadka dowladda riddada imaaraadka carabta ayaa faaruujiyey gobollo ka tirsan dalka yemen nuur cali warsame ayaa sii ambaqaadaya waddanka yemen waxaa ka dhacaya isbedello si xowli ah ku socda kuwaasoo halis gelinaya awoodda dowladda ridada imaaraadka carabta ee mandiqadda wararka ka imaanaya koonfurta yemen ayaa sheegaya in maleeshiyaadka dabadhelifyada ee daacadda u ah dowladda imaaraadka carabta lagala wareegay ilaa iyo laba gobol oo muhiim ah ciidamada xukuumadda yemen ee taabacsan sacuudiga ayaa la wareegay gacan ku-haynta dhammaan gobolka xadarmuud iyo inta badan magaalooyinka gobolkaasi mahra muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ay ku xidhiirto ayaa muujinayay ciidamada xukuumadda dabadhilafka yemen oo maleeshiyaadka gacan saarka la leh imaaraadka carabta kala wareegaya madaarka caalamiga ah ee al rayaan ee magaalada al mukallah dekedda weyn ee magaalada iyo xarumaha maamulka saalim al khambaashi oo ah guddoomiyaha xadarmuud ayaa u sheegay warbaahinta in ciidamadoodu ay xaqiijiyeen sugidda ammaanka ee garoomada caalamiga ah ee gobolka iyo dhammaan degmooyinka dhaca waadiga xadarmuud diyaaradaha dagaalka al sacuud ayaa duqaymo culus ku qaaday deegaano dhaca gobolka almahra ee xuduud beenaadka dhaca labada gobol ee ka baxay gacanta wakiilada imaaraadka carabta ayaa u dhigma kalabar masaaxada uu ka kooban yahay guud ahaan dalka yemen wararkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee magaalada cadan uu ku jiro gacanta xukuumadda daacadda u ah sacuudiga taniyo markii imaaraadka carabta lagu qasbay in uu isaga baxo waddanka yemen ayay dib u dhacyo la kulmayeen maleeshiyaadka ka dagaalamaya waddankaasi ee dhowaan iclaamiyey in koonfurta yemen ay tahay dal madax bannaan mahadsanid abushayba siyaasiyiinta mucaaradka ridada ayaa shirka dhan ah madaxa kooxda ridada soomaaliya ku yeelanaya magaalada garowe ee xarunta maamulka ridada puntland marwaan maxamed ayaa ka waramaya qodobkaas xilli diidmo xooggan oo maxalli iyo caalami ah laga muujinayo nidaamka doorasho ee madaxda kooxda ridada ay siyaasiyiinta mucaaradka ah isugu imaan doonaan magaalada garowe ee xarunta maamul goboleedka ashaadoolo dirirka ah ee puntland ilawareedyo ayaa sheegaya in shirkan oo maalmaha soo socda laga yaabo inuu ka furmo garowe ay ka qaybgeli doonaan siyaasiyiinta mucaaradka ee dhowaan isbahaysiga loogu yeero golaha mustaqbalka soomaaliyeed ku dhistay kismaayo kuwaas oo isugu jira siyaasiyiinta ugu miisaanka culus mucaaradka ridada iyo madaxda labada maamul ee ashaadoolo dirirka ah jubbaland iyo puntland iyo sidoo kale xubno ka tirsan golaha dawaaqiidda ridada soomaaliya siyaasiyiinta madashan isku arki doona ee magaalada garowe ayaa la sheegay inay ka wada hadli doonaan arrimaha laisku hayo ee doorasho gaareedka ridada guddi farsamo oo ka socda golahan ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta ugu saameynta badan mucaaradka ayaa la sheegay inay kulamo gaargaar ah ka wadaan garowe waxayna dejinayaan baa layidhi qorshaha kala guurka ah iyo sidii uu isbeddel dhab ah ku dhici lahaa oo ay meesha uga saari lahaayeen kooxda gurguurte shirka la filayo inuu ka furmo xarunta maamulka siciidina ayaa ku soo beegmaya xilli dhowaan xubnaha mucaaradka ah uu shirweyne ugu soo gabagaboobay magaalada kismaayo ee xarunta maamulka ashaadoolo dirirka jubbaland kaas oo ay ka soo saareen qodobo dhowr ah oo ka dhan ah doorashooyinka halka dhinac ah ee uu qabsanaya murtad gurguurta iyo hanaanka maamul ee kooxdaasi mahadsanid marwaan mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa kulamo wadatashi ah la qaatay bulshada ku kala dhaqan deegaanada mukayle iyo ceelwarre ee wilaayadaas yaasir maxamed ayaa faahfaahinaya qodobkaas kulamadani oo ahaa kuwo wadatashi ah waxay mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayada hiiraan la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada ku kala dhaqan deegaanada mukayle iyo ceelwarre ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kulamadan ayaa la isku weedaarsaday talooyin muhiim ah iyadoona mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayada hiiraan ay diiwaan gashteen qodobo dhowr ah oo qayb weyn ka qaadanaya horumarinta howlaha muhiimka ah ee ay qabtaan ciidanka xisbada wilaayada hiiraan waxayna bulshada deegaanada mukayle iyo celwarre dhankooda ballan qaadeen inay la shaqaynayaan xisbada magacyada maxamed maxamuud aliyara deegaanka ka jiro makoylo degmada makoylo waxaa noo imaaday niman wafdi eh ka socda maktabka xisbada gobolka hiiraan waxay noola imaaday wadatashi iyo diinta in ka tashanay danahayna alamru bilmacruuf wanahy almunkari intaasaan ku tashanay haddaanaba doonanahay waxaan qayb waxaan qaadanay alamru bilmacruuf wanahy almunkari nin walba kaalinta meesha ugu aadan in iska qabta naf i maal makorka aan zuulina khayrka aan wanaajina anigoo nabadoonida ismaaciil aadan ka mid ah macalin cabdiqaadir bakaliira maanta meeshaan waxaa noogu yimid maktabka oo xisbida rag ka socda ayaa noo yimid raggaasoo alamru bilmacruuf wanahy canilmunkari oo ka socda cununan la qaadanay ilaahay waxaus ku mahadsan yahay arrinkaas walaalaha ay keeneen cununa garab inaan u nahay maanta waxaan ku tashanay mukorka inaan iska suulinna wanaagana asfarna intaasaan ku tashanay iyo wixii oo maarata diinta horumarkeeda ah intaasaan ku tashanay magacayga waxaa layidhaha axmed macalin maxamuud ka mid ah deegaanka mukoyl nabdoonada deegaanka mukoyl waxaa noo imaanay wafdi ka socdo maktabka xisbada waxaana ka tashanay wadatashi diimeed kulan diimeeda meesha lagu qabtay annagoo aad iyo aad un ugu mahadcelinayna oo u soo dhaweynayna martidaas sharafta leh oo noogu imaaday tala diimeed waana la qaadanay tala diimeed baaq bulshadu jidina wax ka mid ah inaan wada qaadanna alamru bilmacruufi nahy can lmunkar gaaladana baraa'a aan ka qaadanno ilaahin aan ugu dhowaano alamru bilmacruufi wanahy can ilmunkar dadka muslimiinta guud ahaan ayaa la amray ilaahay subxaana watacaala iyo nabigiisa ay amreen inaan marka awelna waa ku sifaysneen inaan gaabin aynahaasi laga yaabo laakiin waa ku sifaysneen haddana inaan sii xoojino oon la qabanno oo xisbadii dhinacaas aan aad iyo aad ugu taageerna diyaar iyo diyaar ayaan u nahay haddii laydinku dhiirigeli inaad haddana aad waxaan ku sheegay gundiga ka qayb qaadataan oo gundiga dhiisha aad ka dhigtaan ayaan insha allahu tacaala ugu baaqayaa jazaakum allah khayran walaalkay waxaa iga baxay alamru bilmacruuf wanahyi can lmunkar inay ku taagan tahay ah oo markaas waaye meelaha ugu muhiimsan weliba markaas waaye camalka ilaahay subxaana watacaala iyo dadka ka shaqaynaya iyo dadka markaas mu'miniinta ah meesha ugu muhiimsan idoo ah waa soo dhaweynaynaa waa ku faraxsanahay aad oo aad ayaan ugu faraxsanahay maasha allah alxamdulilah farxad ayaan u arkaa tashiga noogala yeeray insha allahu tacaala hadda kadibna waa kasii qayb qaadan doonaa wadatashigaasna waa khayr ayaan insha allahu inaan iskusoo dhamaada rajaynaa waan soo dhaweynaya aad oo aad boqolkiiba boqol maasha allah waxaa talooyin aan ujeedinaa walaayada ama mujaahidiinta oo ku nool ceel ruuxaan ujeedinaya inay waxawaaye alamru bilmacruuf wanahy can lmunkar ay waxawaaye aad dan yeelaan oo ay si fiican waxawaaye u hagaajiyaan marka dardargelinta cusub macnaha ay keeneen walaha xisbada maasha allah aadan ula dhacnay waana soo dhaweynaynaa bulshadii wax badan ay isbedel ay ku sameeyeen jamaacaadkii haduu ilahay ku diidan la oogayo annaga ka mucalimiin ahaan yacni aad ay noo saaciday ree cilwara haddii aan macalimiinta ree cilwara haddii aan nahay arrinkaas musaacada weyn ayaan ka helnay oo jooga degmada mukayle maanta waxaana soo booqday walaalahayna mujaahidiinta ah oo xisbada hiiraan ah waxay nagala tashteen in xumaha la reebo samaantana leesfaro in aan la shaqayno walaalahayna xisbada oo ku wada tashan maxay ahaatood wixii xumoo la arkana oo maxay xisbada loo soo sheego diinta qof kasta ka xil saaranta qof kastoo muslimiin oo diinta ay garab ka qaado anigoo ah mari macalin mukhtaar oo ku nool degmada mukaayilo walaayada islaamiga ee xisbida oon soo booqatay maanta waxay nagala tashteen wanaagga inay faraan mukarkana ay naga reebaan kaalinta nagu aadan waxaa waaya anaga wanaagga inaan annagana aan raacno aan ku garab istaagsannahay awlaadayna aan ku barbaarin anigoo magacayga ku bilaabay farax muumin cumar oo jooga degmada mukayle waxaana soo booqday walaalaheena mujaahidiinta ee alamru bilmacruuf wanahy can ilmunkar waxaan ku tashanay walaalaheena mujaahidiinta ee xisbida ah alamru bilmacruuf wanahy can ilmunkar aan iska kaalmaysano si aan wanaagga hadda aawana oo laba laabno kulamadan ka kala dhacay deegaanada mukayle iyo calwarre ee dhex maray mas-uuliyiinta maktabka xisbada wilaayada hiiraan iyo bulshada ku dhaqan labadaasi deegaan ayaa qayb ka ah jawlada al cumuriya litafaaqud watashaawur ee maktabka xisbada wilaayada hiiraan ku marayo degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi wilaayada islaamiga ee boqool ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta cabdiqani moxamed ayaa ka waramaya degmada tiyoglow ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee bokool waxaa saacadihii lasoo dhaafay lagu soo bandhigay askari taa'ib ah oo muddo afar sano ah ka tirsanaa cadowga allaah ee murtadiinta ah askarigan oo lagu magacaabo isxaaq cali isxaaq ayaa qayb ka ahaa maleeshiyaadka ridada gaar ahaan kuwa lagu soo tababaray waddanka eliteria isagoona ka soo howlgalay deegaano ka tirsan wilaayada hiiraan ee bartamaha soomaaliya askarigan ayaa markii uu soo gaaray magaalada tiyoglo waxa uu waraysi gaar ah siiyey idaacadda islaamiga ah ee andalus wuxuuna ugu horreyn ka warramay halka uu ka raacay murtadiinta iyo goobaha uu kasoo howlgalay marka hore soo dhawow adigoo magacaada ku bilaabaya isaaq cali isaaq oo ku magdheere isaaq dheere gobolka beledweyne waa tahay beledweyne waxyaabaha aad ka qabanaysay iyo shaqadaada faahfaahin naga sii askari buu ahaa nimanta murtidinta la shaqey jiray nimankaas waxaa ka raacay hamaraa ka raacay laba kun labaatan labadii bishii toban iyo labaad maalin isniina iyadoo tahay waxaa ka raacay janaal daawuda ka raacay ka hor intaada nimankan ku biirin shaqadaada gaarka ah maxay ahayd shaqadeeda gaarka ee niman degan dhowr dhaha ayaa la shaqey jiray maxay ahayd nimankaas nimankaas niman shirkada oo shaqada nadaafadda iyo muqaayooyinka aabilsan waay shacab le waay marka nimankan inaad ku biirto maxaa kugu kalifay yaasee kugu tashkiiliyey qofna iguma tashkiilin marka shii dhanba igu tashkiiliyey waa raacay maantana wahiin waa arkay waana kasoo toobakeenay waa kasoo baxay sidaad ii sheegtay muddo afar sano ayaad ka tirsaneed haa aad iyo aad xaggee tababar ku qaadatay waddanka elitria faahfaahin naga sii eliteria markaad ku sugnaadeen waxyaabaha halkaas aad kala soo kulanteen iyo ilaa soomaaliya aad ka imaateen faahfaahin kooban naga sii horta aad iyo aad waxa xun baa lasoo kulannay maalinta elitri joogni maalinta tegayn horta kow dad soomaaliya la kulannay markii dambe waxaa aragnay waxaa ilaahay indhahii u saaray aan arkay nin salaad tukunaayo oo tumaayo garaacay waa soo arkay niman gaale oo iltiryaanka ah marka waa soo rafaadnay markii dambe soomaaliya imaanay soomaaliya markii imaanay ka bacda huban noo qiibiyey howlgal waxaa ka bilownay maxaas maxaasaa nina keenay aniga ka bacda xamar u aaday xamar markii aaday ka bacda maxaasaa lasoo weeraray waa soo jaban beledweynaha imaanay markii maxaas lasoo weerara adiga ma ku sugnayd halkaas maya waxaan joogay xamaraa jooga xamaraa ku maqnaay maxaas ka hor ee maxaad howlgal ah oo aad ka qayb gashay maya howlgala kama qeybalin waa iska joognay maxaas nimankii etoobiyaanka ka baxeen unkaa la wareegnay ka bacda waa ka tagay xamar anoo ku maqnaa haddana la wareegay waa ka marka kadib ee xaggee qabatay kadib beledweynaha imaanay beledweynaha abaar joognay kabdebe waa kasoo tagay waa waa kana waana ka toob keenay taa'iibkan ayaa isagoo sii hadlaya waxa uu shaaca ka qaaday nolosha dhabta ah ee ay ku nool yihiin murtadiinta iyo gaalnimada ay ku dhex sugan yihiin waxa uuna hawada u mariyey fariin baaq towbadkeen ah isagoona ugu dambeyn sheegay in soo dhowaan wanaagsan uu kala kulmay maamulka islaamiga ah ee wilaayada bokool
horta murtadiinta in badanaa la sheegeeyay waana ha arag wali eeyin may laha murtadiinta lankigeeka may buaha nool bariima nool an ha aragi noolola dhabta ee may bay geeka teegana salaad ilaahay iska dhaaf may bua laan horta sooma horma aragna salaad maal marka salaadow may lahaa lankigeeg warkay dhuunsa doona ha ku too busheenay walaalkay may bua wadanku kooyoy wadan nibad e may bua hormuna taalla yarooga fikiri shireedee fikiri fiiri musung aha shireed horta musuma kanado waayo inaad waajibki lakilay fuliist waay waajib manin yaalna milas maalin ihamiin walgayile waltumudaay lanki soong soomo wala liyaaba jarib aragi nifisaasa ku socota may bua markay dambe ku fikiri nolol dhabta may galay wadankiin aad ogaaytay horumadii madigtaintaalle shamanada email faas aad jiifadaasi taleefonkon ilaa gee koob aad meydho dhakat mayba mahakadiras rafaad inol humo iyo kanoolani lamada boqol laga qaaday geek may bua mayn kugu in badan konton door an od may bua dalkay ku dhaadhaa sideen kugu in badan lama boqol hoob uu ka dhiyaan hiraabta ahano may buaha wanas biyo wala leela kamaara la qaade aanon jaada qaade walaas fiiriyahay bari wadada suruna umodel dhahay marka fiiri fikiri maybua inina kutaba waana kutobasheen yahan kudhaal ya go'aansaday geekana may dareemahay maybua inina geek hurumna hayso meelfow jiifaa meelfow marayo lana guryahinka tegane meelfow jawdigan ka haysada waa tahay markaad soo gaartay wilaayada islaamiga ah ee bokool gaar ahaan degmada tiyoglow sida lagu soo dhaweeyey sharaxaad naga sii degmada tijeylow markii ana kooy may dareemay geeka inaan hurmad haysada may bua oo jawdigan wadan may bua nibid taalla nolol fayle taalla inana kooy yedhilan dareemi may bua inta injeed inta insoota lakiin araana lakiin baadana nibid taalla nolol fayle taalla yaha kooy haga soo dhawaanta aad la kulantay ka horan iyo waxa aad filaysay wallaahi horta may bua madi hor may bua mayn era jaray al-shabaab kulley hoob asaradan walsiin gooryan eraay alxamdulilah may bua geek hoob an wadankii kooyna safaylilahin dhawaay wadan may kooy may bua barwaagi nibid taalla farintaada ugu dambeysa ee dhalinyarada aad halkaas kaga soo takay aad u dirayso ee maxay tahay dhalinyarada an miirasan kutabi may lahaa walaalayaalow galaanka geeka nool bariim nool fisaada miiras taal isla ogniin wal is ogi kolley miiras noolma taalo wadankii nibada taal hurmino taal sukooye intii isan bakteena dunyada maaladaa wadankiina iskuna arilahay taa'ib isxaaq cali isxaaq ayaa ku biiraya boqolaal askar taa'ibiin ah oo horey u soo gaaray wilaayada islaamiga ah ee bokool kuwaas oo maanta dareemaya xorriyad iyo nolol wanaagsan mahadsanid cabdiqani ugu dambeyntiina ee bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ee gado ayaa si adag uga hadlay aqoonsigu sheega maamulka sahyuuniyadda yahuudda uu siiyey maamulka riddada somalilan casaam carafaad ayaa faahfaahinaya xilli bulshada soomaaliyeed ay si adag uga falceliyeen aqoonsiga yahuudda uu siiyey maamulka shahaadala dirirka ee somalilan ayaa waxaa arrinkaasi si adag uga soo horjeestay bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga gedo gaar ahaan dadweynaha ku dhaqan degmada ceelcadde qaybaha kala duwan ee bulshada degmada ceelcadde ayaa si adag uga hadlay aqoonsi ku sheega yahuudda uu siiyey maamulka hiddada somalilan somalilan gobol gobollada muslimiinta ee soomaaliyeed ka mid ah waaye yuhuudna ma aqoonsan karto ayada ma leh mana aqoonsanayso waana diidnay diintiina yaan la bedelin dalkiina yaan la qaadanin duulinimaha xambaarsanina walaalaha muslimiinta joogo gobolka waqooyi galbeed waxaan leeyahay arrintaas diin ahaan iyo dad ahaan iyo soomaalinimo iyo muslin ahaan intan waa inaad ka dhiidhisaan muslimiinta waxaan u dirahayaa oon leeyahay yan ku dagmin arrimahaas cadowgu wato dadkooda iyo dalkooda u tagtaan leeyahay baryahan waxaan maqlaynay yahuudda oo waxa weeyaan siisay wax lagu magacaabo ictiraaf waxa weeye gobolada waqooyi ee soomaaliya taas de waxaan leenahay waa waxba kama jiraan wey yuhuud ayadama adduunka una aqoonsanayn annagana ma aqoonsanin muslimiintana ma aqoonsano dhammaantood haddaan nahay ummadda soomaaliyeed insha allahu tacaala weliganna halgan iyo jihaad baan ku jirnay iyo gumaysi aan la dirirno waana la diriri doonaa insha allahu tacaala ilahina waxaan rajaynaa kol dhow inuu ilaahay subxaana wa tacaala waddankeenna cirif ilaa iyo cirif insha allahu tacaala dowladda islaamiya ay ka istaagto aqoonsi ku-sheeggaas waa xaaraam weeye somalilanne nimanka la baxay waa qayb ka mida ama shacab ama deegaan ka mida dalweynaha muslimka ah soomaaliyeed ummad muslimana dalkeeda iyo diinkeeda iyo dadnimadeedana in la kala gooyo waa xaaraan ma dhici karta mana bannaano yuhuudna waxbaba nagama dhexeeyaan waxaan xabad iyo cadaawad iyo col intii nebi maxamed iyo ayaga u dhexaysaa naga dhexayso waxaan ayna aqoonsanayaan iyo waxaan uga baahnay iyo waxaan ka rabnaa midna ma jiraan shacabka reer waqooyi ee muslimiinta farriintan u diraya waxay tahay marka koowaad culimmada marka labaad waxgaradka bulshaweyntaas muslimiinta ah ee gobolada waqooyi degan waxaan leeyahay waa diin la-aan iyo gunnimo arrinta ayada ah in la aqbalay in la ogolaado waa diin la-aan iyo gunnimo labadaba iyo taariikh xumo waan ka soo horjeedaa aad baa nooga soo horjeeda haddaan nahay annagu dhallinyarada ceel cadde waana ka soo horjeednaa dhammaantanna annagu dad islaamaa nahay mana ogolaan doono aqoonsiga ay yuhuuddu siisay somalilan mana ogolaanayno inay yuhuudda saldhigyo ay ka samaysato ayadoo weliba walaalaheena falastiinma islaamka ah iyadoo xasuuqayso oo dhibaato ku hayso oo intaasoo baalkii qasfi ah ku ridayso inay halkan intay waddankeena soomaaliya islaamka ay saldhigyo ka samaysatay ee halkan kaga duusho waxaan ogolaanayna maahan waan kasoo horjeednaa si adag baan ooga soo horjeednaa annagu dad islaamaa nahay walaalahana falastiinna waa dad islaama waxaan ku taageeraynaa inaan kasoo horjeedno yuhuud yuhuudna ogolaan mayno ayadoo weliba ilaahay uu nacladay ilaahaygi lahaaba uu nacay oo uu nacladay annagu soo dhoweyn mayno waan ka soo horjeednaa si adag baan ooga soo horjeednaa waxaan u arkaa yuhuud ayadaabaan dal waxay ku aqoonsata baan haysanin sababta ayadaaba aqoonsi adduunka caalamkaba ka haysan dal ayna lahayn bay degan tahay marka maxay aqoonsan kartaa maxaase laga qori waa gaalkaas yuhuudka ah taas waxaan u arkaa dee waxaa weeye waa jiritaanka soomaaliyan ciribtirayaa sida falastiin loo gelaya ay u gelayso iyo soomaaliyan ayaan u geli baan u arkaa taas marka soomaaliya waa inaan ka foojignaato arrintaasay ka hortagtaa waayeel ciyaal dumar haween waa inaan kacno yuhuud waa inaan ka hortagno yuhuud waa nin ilaahay nacay nin ilaahay nacay ninka soo dhoweyn hayana waa nin asna alla nacay nin alla nacayna waa in laga hor imaado reer waqooyi waxaan u dirahayaa fadhiga ka kaca jihaadka cilcilaamiya oo in lagu jihaado ciro cabdiraxmaan ciro waa in lagu jihaado asagaa yuhuudka keena yuhuudkan asagaa lamid a ciro waa in lagu jihaado diinta waa in ka hor loo qaado rayada tawxiidka in meesha laga suro ciro iyo ninka wata waa in la radiyo weeye waxaan u dirayaa baaq gabdhaha muslimiinta ah ragga muslimiinta ah dhallinyarada muslimiinta ah culummada muslimiinta ah ee ku nool waqooyi in ay iska dhiciyaan hadday hadda hunguriyaysa inay ii sheeg muxuu ahaa ee aminkan waddanka naga qaadato waan diidnay waa in ku soo gaaraynaa waa in la gurmanaynaa waa iska dhicinaynaa hadalka bulshada degmada ceelacadde ayaa ku soo aadaya xilli ay iska soo dabadhacayaan warcelirada bulshada ku kala dhaqan dalka iyo dibadda mahadsanid casaam warbixinta warkiisane waxa ay u dambeysay warkii subax ee aad kala socoteen idaacadda islaamiga landalus xilligaana waa naga intaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh